israa'il waxa ay diyaarinaysaa sida hadalka loo dhigay howlgal xadidan oo ka dhaca rafax afhayeen u hadlay militariga ayaa yidhi waxaana lagu qiyaasay boqol kun oo qof in laga codsaday inay ka baxaan aagga daadguraynta israa'il ayaa horay digniino noocan oo kale ah u soo saartay xilli ay ku guda jirto ololaha ay ku ciribtirayso kooxda xamaas ee ka dagaalanta marinka khaza qaar badan oo ka mid a falastiiniyiinta ku sugan rafax ayaa u safray halkaasi si ay gabbaad u raadsadaan kadib markii israa'iil ay uga digtay inay ka baxaan qaybaha kale ee khaza khariidadaha ay bixiyeen militariga israa'il ayaa horay u muujiyey aag bini'aadminimo oo ku teedsan xeebta khaza ee galbeedka khan yunis ku dhawaaqidda isniintan ayaa ballaarisay aaggaasi oo gaarsiinaysa dhanka waqooyi ee xeebta iyo sidoo kale bariga oo lagu daray khan yunis israa'il ayaa sheegtay in duulaanka rafax ay laga maarmaan tahay si looga adkaado xamaas halka maraykanka qaramada midoobay iyo kuwo kale ay ka digeen masiibo bini'aadminimo oo ka dhalan karta haddii israa'iil ay weerar baaxad leh ka fuliso dhulka ay gabbaadka ka dhigtaan in ka badan kala bar dadka reer khaza wakaaladda wararka ee royters ayaa soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan xamaas oo ku tilmaamay amarka daadguraynta rafax sida hadalka loo dhigay kacsanaan khatar ah oo cawaaqib yeelan doonta xogayaha difaac ee maraykanka leod austin ayaa mar kale waxa uu ku nuuxnuuxsaday arrintan mar uu axaddii la xiriiray wasiirka difaaca israa'il yov galant war qoraal ah oo ka soo baxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa lagu sheegay in austin sida hadalka loo dhigay uu dib u xaqiijiyey siday uga go'an tahay in si shuruud la'aan ah loo soo celiyo dhammaan la haystayaasha waxaanu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo howlgal kasta oo israa'iil ka fulinaysa rafax in lagu daro qorshe la aamini karo oo lagu daadguraynayo rayidka falastiiniyiinta laguna ilaaliyo socodka gargaarka bini'aadminimo wasaaradda difaaca israa'iil ayaa sheegtay in glant uu ku adkeeyey austin in loo baahan yahay in tallaabo militari laga qaado rafax islamarkaana aysan jirin wax kala doorasho ah hay-adda gargaarka qaramada midoobay ee falastiin ee unwa ayaa waxa ay ku sheegtay warbaahinta bulshada isniintan in howlgalka israa'iil ee rafax uu keeni doono sida hadalka loo dhigay dhibaato iyo dhimasho badan oo soo gaarta dadka rayidka ah iyo sidoo kale cawaaqib xun oo ay la kulmaan in ka badan hal milyan oo qof oo halkaasi ay hooy u tahay unwa waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto joogitaankeeda rafax ilaa iyo inta suurtagalka ah ayna sii wadi doonto bixinta gargaarka nafta lagu badbaadinayo ee dadka kooxda xisbullah ee fadhigeedu yahay dalka lebnaan ayaa maanta oo isniina sheegtay in ay riday tobannaan gantaal oo lala beegsaday saldhigga israa'iil ku leedahay waqooyiga israa'iil taasoo ay uga aargoosanayaan duqayme israa'iil ka geysatay bariga lebnaan oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex qof wakaaladda wararka qaranka ee ay maamusho dowladda lebnaan ayaa sheegtay in weerarka israa'iil uu ka dhacay magaalada layidhaahdo safri oo lala beegsaday warshad ku taalla bariga dooxada beka milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin ciidamada xisbullah oo ku taalla isla degaankaasi israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeeda ay weerareen bartilmaameedyada xisbullah ee koonfurta lubnaan israa'iil iyo xisbullah ayaa si joogto ah isu weydaarsanayay gantaallo la isaga gudbinayay xadka tan iyo markii uu dagaalka khaza bilowday bishii oktoobar wadaxaajoodayaashu waxa ay isku dayayeen inay guul ka helaan wadahadallada xabad joojinta ah ee looga golleeyahay in si kumeel gaar ah loo joojiyo dagaalka iyo sii daynta la haystayaasha ay weli xamaas ku haystaan khaza kadib markii aan wax horumar ah oo muuqda laga soo sheegin maalintii axadda wadahadal ay la yeesheen dhexdhexaadayaasha qatar iyo masar ayaa wafdiga xamaas ay ka dhoofeen magaalada qaahira si ay ula tashadaan hogaamiyahooda waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan in ay ku laabtaan qaahira maalinta talaadada goor sii horreysay ayaa hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya waxa uu sheegay in kooxdu ay doonayso xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa sida hadalka loo dhigay gardarrada israa'iil oo dammaanad qaadaysa ka bixitaanka israa'iil ee khaza halka xamaas ay sii daynayso ilaa boqol lahaystayaal ah oo ay ku bedelanayso boqolaal maxaabiis ah oo ay israa'iil xirtay bayaan uu soo saaray ayuu haniya ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu sida hadalka u dhigay sii socoshada gardarrada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadayaasha iyo dhinacyo kala duwan kuwaas oo toddobaadyo aan ku guulaysan wadaxaajoodka xabad joojinta nooc kastaba ha ahaatee dhinaca magaalada qudusna netanyahu waxa uu diiday in la joojiyo dagaalka ka dhigaya xamaas in ay gacanta ku dhigto khaza islamarkaana khatar joogto ah ku ah maamulka yuhuudda ilawareedyo masaare ah ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka william banis oo sidoo kalena ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabajoojinta uu gaaray magaalada qaahire maalintii jimcihii maraykanka oo sida quwadaha kale ee reer galbeedka iyo israa'il oo ku tilmaamay xamaas koox argagixiso ah ayaa xamaas ku booriyey in ay heshiis la galaan warbaahinta israa'il ayaa sheegtay in banis oo ah dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee wadahadalka uu la kulmi doono netanyahu isniintan maanta ah